barnaamijkeena doodda ee galabta waxa uu ku saabsan yahay ismaandhaaf siyaasadeed oo ka taagan hanaanka lagu dhisayo maamul goboleedyada dalka siiba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho lagu saxiixay heshiis la doonayey in lagu soo afjaro khilaaf u dhexeeyey laba kooxood oo ku muransanaa tirada gobollo ay rabaan inay maamul u dhisaan kuwaas oo kala aaminsan saddex gobol iyo lix gobol hase ahaatee sida muuqata heshiiskaasi waxa uu dhaliyey muran intii hore ka ballaaran kadib markii ay gaashaanka ku dhufteen dhinacyo badan oo isugu jira mas-uuliyiin gobol siyaasiyiin madax dhaqameed iyo xubno kale oo bulshada ka tirsan waxaa dooda barnaamijkan ka qaybgelaya xubin sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya hogaamiyaasha siyaasadda ee deegaanada laga hadlayo hogaamiye dhaqameed muqdisho jooga iyo dadweynaha oo kaga qaybgelaya telefoonka iyo qaybaha kale warbaahinta bulshada sida facebook marka hore aan idin xusuusiyo hadalladii mas-uuliyiinta ilaa iyo hadda ka hadashay heshiiskan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabadii saxiixa heshiiska oo ka dhacday xarunta madaxtooyada waxa uu ka warramay sidii loo soo dharaandhidhiyey arrinta
maanta arrintaani ay sidaan u dhacdo oo maxaan ku ihahdaa aan ku kulanno meeshaan muddo badan iyo habeenno badan iyo soo jeed badan iyo safar badan iyo isqabqabsi badan ayaa la soo maray laakiin dhammaan inay waxaasoo dhan niyadsami ay ku salaysnaayeen waxaa daliil u ah inaan maanta soo gaarnay haddii aanay niyadsani ku salaysnayn oo ay lugooyo iyo xumaan iyo maxaan ku rahaa qaybin dadka la qaybinaya ay ku jirtay dadaaladaas iyo isqabqabsigaas iyo doodahaas muddada dheer soo socday maanta maynaan soo gaari lahayn intaa kadib waxaan rabaa doorarkii ay qaateen shakhsiyaad ayaa jiray in la xuso mudan waxaan rabaa mudanaa madooba nuno oo markii ugu horreysay soo safray asigii wafdi hogaaminaya ee halkan yimiday hawsha ay bilaabeen oo ay meel soo gaarsiiyeen oo howlo jiray awgood oo markaa dib ugu noqday baydhabo maanta way miro dhashay meeshaanay soo gaartay
laakiin hogaamiyaha kooxda lixda gobol ku dhisan madoobe nuunow waxa uu qabaa fikrad tan madaxweynaha ka duwan waxaana uu sheegay in heshiiskani aanu soomaalida oo dhanba u fiicnayn
muddo bil iyo siddeed iyo toban maalmood ayaan usoo joognay xamar wadahadal dawladda inaan la yeelano cid kasta oo arrintaas danaynayso inaan la hadalno oo beeshii caalamka oo dhan baan la kulannay dawladdii federaalka la kulannay qeybaheeda madaxweynaha ugu weyahay intaba waxaan raadinaynay nidaam iyo isfaham nasiib daro arrintaasayto waa suurtageli weysay dhanka dawladda ah khaasatan xukuumadda ayaa ka socon weysay sii markay saas u dhacday ayaa haddana maanta waxaa la yidhi waxaa lasoo saaray heshiis taas ma aha mid soomaali weyn xiriirinayso iska dhaafeen soomaali weyn ma xiriirinayso hataa digili midabla runtii
dowladda soomaaliya ka sokow waxaa heshiiskan raalli ahaada waxaa kaloo heshiiskan ka biyo diiday golaha dhaqanka ah ee magaalada muqdisho maxamed maxamed xasan xaad ayaa u hadlay
wasaaraddu waxay madaxa ku haysay bal horta in culayska la saaro in wadanka laga furayo al-shabaab inta ka horeysana ay caddaato shuruucdii la isticmaali lahaa marka la federaaleynayo iyo inay caddaato siyaasada xukuumaddu eedhinaca federaaleynta ah meelahan maamul goboleedada hadda laleeyahay waa laga sameynaya meelo dhammaanteed xura ma aha marka mar haddaysan xur ahayn in siyaasad lagu dawaqo runtii waa laga ficnaa hadda waxaad maqlaysaa sarwaxan badan iyo dadaan raalli ka ahayn saddexdii hore gobol horey mataqaanaa sidaan oo kale si yani degdega iyo iyo buuq lagu dhex sameeyey iyadoo farqaha la haystaaya haddana kuwa kaloo farqaha la haysta sameynayna marka waxaa iska fiicneed in xukuumad ahaan inagu aan siyaasadeena horta qeexno waa midaan hadda ka shaqaynaynay oon oon ku guda jirnay dadkan dhararka qabo ee degdegta qabo ee raba inay maamulada sameeyaanna inay noo kaadiyaan oo ilaa aan anagii xukuumad ahaan isku luga duwanayno shuruucdii iyo nidaamkuna uu noo kala cadaanayso
raalli ahaada kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre oo isagu halkaasi ka muujiyey in aanu la socon heshiiskaasi sidii lagu gaaray sida aan hore idinkugu sheegay waxaa kaloo heshiiskaasi iyaguna ku gacan sayray golaha dhaqanka ee magaalada muqdisho waa kan maxamed xasan xaad
barnaamijkan muddo dheer uu socday innaga beeshanyada waxaa lagu xaqiray sidaan annaga aaminsannahay oo lagu dhibaateeyey ee jubbooyinka haddeerna waxaan aaminsannahay inuu midkaanu daahsaar u yahay oo jubbooyinka dhibaatadii naga qabsatay in rabo in midaan looga dhigo albaab oo lagu xiro oo hawiye halkaas ay ay go-doon ku galaan taasaanu annagu aragnay marka dagaal runtii lasoo abaabulay oo qola annaga rabeen inaan dhibaateeyaanu ay maarata gadaal ka fadhido saasaan u aragnay waxaad maqlaysay mas-uul isku sheegay inuu igaad ka socdo soomaaliyana arrinteeda aada uga howloonay inuu ku dhawaaqay cidda ka hor timaada shabaab ayaan sidiisoo kale ula dagaalamaynaa taasaan marka u aragnay inaysan wax fudud ahayn go-aan marka ay u baahan tahay runtii wadajir loo qaato oo aada looga fikiro
dowladda soomaaliya marka laga yimaad waxaa heshiiskan goobjoog ka ahaa islamarkaana taageeray oo soo dhoweeyey hay-adaha ku lugta leh arrimaha soomaaliya sida urur goboleedka wadamada afrikada bari igaad qaramada midoobay iyo dowladda maraykanka iyo qaar kale wakiilka igaad u qaabilsan soomaaliya maxamed cabdi afey oo munaasabadii saxiixa ka hadlay waxa uu digniin u jeediyey dadka isku daya in ay ka hor yimaadaan heshiiskan cid walba oo isku dayta runtii inay isbaano u dhigata dowladnimada soomaaliya heshiiskan wuxuu mid ka yahay dowladdaada rabitaankeeda adigana waxaa waajibaadka ku saaran waxaa inaad farfiiq aad samayso nin walba oo soomaali ah ninkii heshiiska ka hor yimaada dowladnimada soomaaliya ka hor yimaada al-shabaab xun kala duula waa daseen
waa hagaag haddaba waxaan u gudbayaa akhyaarta ka qaybgelaysa dooda galabta aan ku bilaabo dowladda soomaaliya wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga khaalid ayaa khadka muqdisho ku jira wasiir barnaamijka kusoo dhowow waana mahadsan tahay wakhtiga aadna siisay waad arkaysaa dad badanaa ka hor yimid heshiiskan marka dowladdu ma difaaci karaysaa meelmarintiisa
bismi illaahi raxmaan iraxiim mudane cabdi nuur aad aad u mahadsan tahay b b c dana sida howlkarnimada ay isu mashquulisay in ay hesho xaqiiqda dhabta ah iyo mowqifyada ay kala aaminsan yihiin dadka qaarkood iyo mowqifka rasmiga ah ee xukuumiga ama dowladda ay garwadeenka ka tahay saaad la socotid howlaha hadda la qabtay ama heshiiskan khuseeya waa waajibaadkii xukuumiga ahaa ee xukuumadda u xilsaarneyd saad og tahay dastuurka federaalka soomaaliya xukuumadda wuxuu u xilsaaray afarta shay ayay kamid ka tahay oo number one ay tahay xasilinta nabadgelyada dalka dib u heshiisiinta dhisida maamulada maxaa la dhahaa diyaarinta shuruucda dalka iyo xogeyntiisa baarlamaanka siyaasadii guud hagideydii nabadgelyadii guud dhaqaalihii iyo arrimihii bulshada marka waa tan waajib xukuumi ah oo u xilsaaran waajibaadkeeda ayay gudanaysaa xukuumadda xukuumaddana waxay u howlgashay si nabadgelyo ah waayo saad la socotid muddo hal sano in ka badan arrimaha baydhaba ka taagan barweenka ka taagnaa iyo buuqa ka taagnaa iyo ishaysadka ka taagnaa oo labada dhinac ismacawday waa la socotaa marka waajibkeedii xukuumiga ayay xukuumadda gudatay taa ayaana hadda ay garwadeenna ka ahayd waadna la socotaa ilaa iyo madaxdii ugu sareysa arrintaasna involved ayay ku ahayeen arrimahaas waa mahadsan tahay waa kugu soo noqonaya wasiir iigu jir waxaan la hadlayaa markaan maxamed xasan xaad oo muqdisho jooga guddoomiyaha golaha dhaqanka xaad waa mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijka wasiirku wuxuu yidhi dowladdu waajibkeedii bay gudanaysaa maxaad howlaha dowladda u faragelinaysaan
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd waanu mahad celinaynaa b b c da iyo inta kasoo shaqaysay arrintan ayada ah horta marka hore dawladdu waajibkeedi may gudan maxaa yeele dawladdu wax badan ayay ku tacadisay sharciyada ayada ay ku dhisneedba way jebisay saad og tahayba heshiiskaanu ma waafaqsanaan shuruuc shuruucda ay dawladdu ku dhisan tahay
midda muxuu ahay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada intaba wuxuu ku yahay tacaddi waxaa kaleeto ayadana uu dhibaato ku yahay iska horkeen ummadda soomaaliyeed iyo isqabqabsi iyo inay suurtagalba tahay inay dib iska daadiso dib loogu soo laabto wixii nimida shalay waxaasoo dhamm uu sababteeda u keeni karaa marka annaga waxaanu arkaynaa inaysan heshiiskaan ahayn mid loo fiirsaday mid xilligan maaragtay keeni kara horumar iyo iyo hediidyaladii wuxuu ku lid yahay dowladnimo iyo sawirkii nabadeed intaba geedi socodkii nabadda uu ka hor imaanaya bulshadana waxaanu arkaa inuusan aragti u adeegeynin heshiiskan asiga ahi marka sidaas anugu soo horjeesanay waaya waa kugu soo noqonaya waxaanu aragnaa haddii aan haye haddii haye
haddii go-aan kale oo midkan ka wanaagsan aysan dowladdu ka gaarin ama beesha caalamka wakiiladii ka socday aanay ka gaarin oo dib looga laaban khatar ayuu ku yahay geedi socodka nabadda iyo ummadda soomaaliyeed dibiiradii dowladnimo ay runtii hadeer gaawaha mudanayeen marka wuxuu waafaqsan yaha male saad ogtaaba marka la samaynaayo muxuu ahay dastuurka wuxuu qorayaa marka maamul goboleed la samaynaayo inay dadku marka hore heshiiyaan dib u heshiisiin samaystaan gobolkaas ayagu dhistaan kadibna ay ka fikeen ayaa wax ku darsanaynaa ku habboon taas waa midii loogu talagalay dadku inay qaabkay wax u dhisanayaan taas ma waafaqsana heshiis bulshana maahan sharcigana ma waafaqsana xilligaan oo aan leenahay muxuu ahay dadku ididiilay doonayaan waaya waaya waa kugu soo noqonaya isugu marka aan la hadlo dad ha dad badanaa barnaamijka ka qaybgelaya raalli axaad waa kugu soo noqonayaa akhyaarta aan doonaynay inay barnaamijkan ka qaybgalaan waxaa ka mid a cabdinuur maxamed oo ah madaxweynaha maamulka saddexda gobol ku dhisan oo isagu dadkii heshiiskan saxiixay ka mid ahaa laakiin ilaa hadda ma hayno waxaase qadka ku jira ayaan filayaa madoobe nuunow maxamed oo ah madaxweynaha qorshaha lixda gobol ku dhisan oo iyagu ka soo horjeestay heshiiskan madoobe nuunow hadalkaadii waxaa ku jiray heshiiskani soomaalidoo dhan badan uma aha marka maxaad ku caddaynaysaa arrintaas
bismillahi raxmaan raxiim horta marka u horeysa waa sida saaxiibada oo kaleeto waxaan idin soo gudbinayaa salaan iyo maaragtay mahadcelin dadaalka aada samayseen b b c ahaan haddii aan u guda galo arrintan ayada ah waxa weeye guud ahaan dastuurka qaranka waxaa ku qoran dalkan inuu yahay dal federaal ah hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirin dhismaha dowlad goboleedyada dalka ka jira mid ka mid ah oo ay dhistay dowladda ama u horseetay ama maalgelisay ama markii la dhisay taageertay midna kii ugu dambeeyey oo isku dayga ahaa oo isaga laftiisii gacan kurumis ahaa oo ka dhismay jubbooyinka dowladda waxay lagu hortimid si bareer ah ayay ugu hortimid waxayna markii dambe ku xalisay inuu yahay mid kumeel gaar ah oo muddo laba sano ah oo maamulna ah example kale haddii aan soo qaato waxa weeye midkan koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban lixda gobol oo ka socday hawshiisii sanad iyo bar magaaladan baydhabo maamulkaas isaga aantuu socdayna dawladda wax gacana kama geysan haba yaraatee ha ahaato dhan dhaqaale ha ahaato dhan siyaasadeed ha ahaato dhan amni iyo ha ahaato dhan maaragtay oo taageero afeed ah midna markii shacabkii uu dhistay dawladdiisii uu nidaamkii samaystay isku tashtay oo hay-adihiisii doortay maaragtay soo gabagaboobay oo guushii usoo hooyatay ayaa soo dhex gashay dawladdii iyadoo haddana isku dayaysa inay dumiso wixii shacabka u dhistay waaya aan kaa dhex galo marka madoobe nuunow arrinta kismaayeed soo qaaday dowladdu waxyaabay markii hore ku diideen waxaa ka mid ah inaysan iyadu garwadeen ka ahayn tan hadda adiga aad leedahay wax taageeraanama aanay siina macnaheedu waxay noqonaysaa inaysan taageersanayn qorshaha aad wadiin marka dowladdu miyaanay xaq u lahayn inay waxa waddanka ka dhacaya maamulkooda ay ku lug yeelato
runtii waxa weeye dawladdu laba sano ee markaan wax go- ayay jirtaa taas waxay ku cadaynaysaa dawladda inaysan wax awooda u lahayn inay maaragtay gudubto waajibaadkeedii waxay ku cadaynaysaa inaysan diyaar u ahayn inay dhaqangeliso dastuurka qodobadiisii waxay ku cadaynaysaa inaysan ogoleen dalkan inuu federaal uu noqdo uu dhismo taas ayaa ku cadaynaysaa waayo wax ay garwadeen ka tahay marba haddaysan jirin hawshii socota haddaysan maaragtay gacan ka geysan markii wax la samaystana carqalad ay ku tahay hore istaagayso taas adaa markhaati furay waxa weeye dawladda doorkeeda ayay geftay sidaas daraaddeed mar haddii ayay keeda geftay shacbiga markuu isku tashadana ay hortaagan tahay taas marka lama dhihi karo waajibkeeda gudubtay iisug marka madoobe nun waa mahadsanta waa kugu soo noqonaya waxaan la hadlayaa markaan mardaadi oo isaguna madax ka ah koox kale oo iyaduna laba gobol labada shabeelle hoose iyo dhexe in maamul ay u sameeyaan raba mardaadi waa mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijka saddex gobol waa aragnay lix waa aragnay haye laba xaggee ka keenteen idinkuna
horta mid annaka koox ma nihin maamul goboleedaan nahay oo shabeelle state ayaana la yidhaahdaa horta min fadlak maanta wixii ka dambeeya horta kooxan ugu tilmaamin ile wada shaqeynaan noo dhexaysa annaka labadan gobol runtii waa gobol oo markii hore uu jiri jiray oo banaadir laisku dhihi jiray ex banaadir wax la yidhaahdo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo muqdisho ahayd labadii gobolna maadaama maaragtay hadda muqdisho ay tahay ay leedahay maqaam gooni eh maqaamkaasna uu yahay mid laga rabo baarlamaanka inuu maarata u sameeyo dastuur gooni ah marka annaka waxaan go-aansanay labadan gobol inaan maamul dhisanno annaka keligeen ma aha shacabkii oo maarata meesha deganaa ayaa maarata iyakaa go-aansaday ilan goboladii waxaba si isku raaci karaan xagga dhaqaalaha xagga arrimaha bulshada xagga siyaasadda xagga maarata wadajirka dadkii hadda isku xirnaayeen oo weligoodna isku xirnaan jireen ayaa ahaayeen taasaa keentay labadan gobol ina maarata maamul ay dhistaan maamulkana processkii iyo maarata hawshii waxay soo socotay muddo hal sana iyo bar halkii sana iyo barna waxa waaye wakti ayaa naga qaadanaysaa oo dheer inay maarata arrimihii aan soo wadnay oo ku dhamaystirno laakiin march bishan sanadkan ayaa hawshii oo dhan soo gabagabeynay dastuurkii la ansaxiyey ee madaxweynihii la doortay baarlamaankiina maarta hadda maarta wax yaraan uga dhiman marka hawlihii hawshii aan wadnay waa hawl oo noocaas oo nidaam ku dhisan waayahay marka ma aheen hawl ha ha mardaadi marka raallahow aan kaa dhex galo waxaa jirta marka matalan hadda markaad joogtaa madaxweyneha halkaas ka tahay waa yahay marka madoobe nuunow oo isna baydhabo jooga madaxweynu ka yahay marka maxaad isku khilaafsan tihiin maxaadse isku raacsan tihiin
horta waxaana runtii isku khilaafsannahay isaa lix gobol ayuu maarata ayuu runtii maamul ayuu sheegtay lixda gobolna runtii waa maaragtay markii loo fiiriyo waagii hore ba iyo bakool iyo gedo ayaa isku maaragtay qeyb ahaayeen annakana shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo muqdisho isku kilaan ahayn isku gobol aan ahayn horta meeshaas aan horta xoogaa ku khilaafsannahay isagaa wuxuu sheegtay lixdii gobol jubbada hoose jubbada dhexe laakiin annaka intaasoo dhan ma sheeganin waxaan sheeganay keliya shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo oo laisku dhahi jiray markii hore ex banaadir
waayahay waa kugu soo noqonayaa mardaadi waxaan la hadlayaa markaan wasiirka dhallinyarada isboortiga khaalid wasiir waa aragtaa waxa ka taagan waddankii intaasoo dhinac ayaa iska soo horjeeda weliba hadda waa la sii kala jabay oo saddexdii gobolna waa sii kala go-een lixdii kuwii ahaana waa sii jabeen kooxdan kale timid ama koox waa uu diidayey maamulkan kale yimid waad aragtay iyagana marka intaasoo dhinac meel ay isku haystaan maxaad dowladii haddaad tihiin dhinac u raacdeen
aad aad umahadsan tahay mudane cabdi nuur waajibaadka xilka golaha wasiirada haddaad dib u eegtid dastuurka federaalka ku-meel gaarka qodobkiisa sagaashan iyo sagaalaad wuxuu leeyahay waxaa wasiirada waxa uu leeyahay awoodaha soo socda dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelintiisa ogolaashaha iyo fulinta xeerarka maamul si waafaqsan shuruucda diyaarinta hindisa sharciyeedyada iyo soo hordhigidooda golaha shacbiga dejinta qorshaha guud ee lagu horumarinayo dalka dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dowladda marka mudane waxaan runtii aada ugu xumahay dadka kuligeyga ah ama ragga dooda ku jira sida mardadi iyo madoobe nuno waa dad dawli ah oo horay maamulo usoo maray madaxna ka ahaa dalkan wasiirana ka ahaa waxaan aada ugu xumahay iyagoo oo nidaamkii dawliga ahaa garanaya in ay haddana marin habaabiyaan shacbiga soomaaliyeed aadaan ugu xumahay waayo qodob dastuuri ayaa meesha yaala hogaanka dalka waxaa iskale xukuumadda afan qaali ah hogaanka dalka waxaa iskale xukuumadda federaalka soomaaliya ma laha koox walba inay gaar meel fadhiisato waxay rabta subsato wax walbana waxay kulisa yihiin dastuurka qodobka labaad saaxiibkeena madoobe nunow arrinta uu soo hadal qaaday oo ah xamar waxaan fadhiyey muddo afartan dhowr iyo afartan casho bil iyo sideed iyo toban cazumaada waxaa u sameeyey waxaa u sameeyey cazumaada dowladda u samaysay khaasatan xukuumadda u samaysay wasaaraha u sameeyey cazumaada sababta loogu sameeyena wax kala maahan maadaama meesha uu joogo magaalada baydhabo isla dhinaciisa guryahaas ku dhegan waxaa lagu dhisay maamul saddex gobol ah asigana wuxuu sameeyey maamul lix gobol ah shacbiga reer baydhabo meeshii xabad ka dhici lahayd dawladdu waxay ku guulaysatay inaysan xabad ka dhicin ay xaliso arrintaas una yeerto labadii koox oo meeshaas isku magacaabay xamaray ku wada casuuntay caasimaday ku wada casuuntay wadahadal ay la yeelatay oo gaargaar ah madoobe muddo dheer ah ayaan wadahadalkaas ilaa habeenkii sakdhexe sideed saac sagaal saac toban saac isku gaarayni waa la soco waa la soconaa waxaan dareemi karaa madoobe meelaha qaarkooda markay ku adkaatay consultation ayuu u aaday magaalada baydhabo wuxuuna halkan kaga tagay madaxweyne ku-xigeenkiisa kooxdii asiga uu watay tiimka asiga uu watay ku-xigeenkiisa ayuu kaga tegay kagitagitaanka uu kaga tegay halkan asaa wadahadalka sii waday waadna practicalina waad aragtay maalintii heshiiska uu dhacayay in wakiilkiisa uu meesha ka khudbeeyey ka hadlay inuu arrintan waafaqsan yahay uu meeshaas ka qiray waad dareemi kartaa marka waaya waaya aan sug marka kaga tegay arrintaas inay raalli ka ahayeen qodobka kale aan rabaa inaan aad u nashan garay iyadana aan rabo arrinta uu waxyaabaha qaarkood laga hadlay had iyo goor dalka waxaa hogaamiya xukuumadda federaalka dowladda iyadaa uu shacbiga soomaaliyeed wakiilka ah mandateedna iyadaa haysato koox walba ama qolo walba oo dhinac ka hadasha oo arrimahaas rabta inay shaki geliso shaki ma gelinayso dalkan wuxuu ku dhisiiyaan dastuur wuxuu leeyahay hogaan rasmi ah madaxweyne la doortay baarlamaan wuxuu leeyahay gudoomiyii baarlamaan la doortay golaha xukuumadda oo anficiyaan golaha shacbiga waa caddahay haboon qof walba qof walboo dan leh inuu raaco nidaamka dawliga ahaa islamarkaana u horseedo nabadana uu ka shaqeeyo waa waa garta mowqifkaadi waa cad yahay wasiir isig waa kugu soo noqonaya madoobe nuunow ayaad dhowr jeer soo hadal qaaday madoobe maxaad ka leedahay hadalladaas wasiirka
runtii waxa weeye wasiirka waa runtii muddadii aniga aan joogay magaalada xamar ragga maaragtay hawshaas hordooday ayuu ka mid ahaa meel dhaxuna kusoo galay sidaad ogsoon tahay xukuumadda waxay ka kooban tahay dhowr iyo labaatan wasaaradood wasaarad weliba waxay leedahay shaqo iyada gaar u tahay oo maaragtay dastuuri ah oo kalsoonideedii ku siisay lagulana xisaabtamayo oo baarlamaankan uu ku doortay runtii markii aan arkay hawshii ay wada aan isla wadnay ra-isul wasaaraha aan isla wadnay maaragtay raggayga oo maaragtay wafdiga ahaa waxay ku socotay si habsami oo wanaagsan bay ku socotay ugu dambeyntii waxaa ii soo baxday waxa weeye in shaqadaas wasaaradii ay lahayd ama wasiirkii u lahaa oo joogo magaalada goobjoog ah annaga marna aanaan is arag aanaan kulmin hal habeen ayaa meel ku kulannay oo casho ah waxaa marka meesha yaallay waxaa weeye in khilaaf uu jiro ayaa ii soo baxday oo wasiirkii hawshiisii laga hortaagan yahay ayaa ii soo baxday uusan maaragtay gacan ku- shaqo ku lahayn saaxiibkay waa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga shaqada ani meesha aan u tagayna ma ahayn shaqada dhalinyarada iyo isboortiga ma ahayn waxay ahayd shaqada wasaaradda arrimaha gudaha waa ku gartay maaragtay ayaa qayb ay ku ahayd Ah.
sidaas daraaddeed markaan ogaaday dana gaar ah iyo maaragtay howl aanan aan wanaagsaneyn oo hadda afkayga aan soo qaban karin in meesha ay ku jirto oo saaxiibkay rag kamid ah ay karkarinayaan markaan arkay oo isku dir annaga dhexdeena ah oo aan dareemay oo hadallo badan oo ani aan fiir- aan jeclaysan karin oo hataa igala hor yimid Een, anoo degan hotelkayga igu yimid oo soo shaksi ah oo u socda arrimo maaragtay aan wanaagsaneen oo hadda idaacada aan ka sheegi karin Een, ah, markaan ogaaday kadib ayaa qaatay aniga go-aanka ah inaan kasoo tago meesha laakiin madaxweyne ku-xigeenkaadii baa uga tagtay soo maahan oo hawsha kuu sii waday waxa waxa waxaan halkaa ku wareejiyey oo aan uga soo tagay oo arrintana nala qabsaday madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maaragtay nala shiray wuxuu yidhi anaa la wareegay sacaddaan laga bilaabo hawshan ii reeb guddi aan arrintan kala hadlo Een, taasaan kaga soo tagay guddigii aan kaga soo tagay halkaas gadaashay waxay joogaan toddoba iyo toban habeen bay joogaan ilaa ay hadda ayagoon la kulmin madaxweynihii oo maalina arkin oon oon maaragtay qaabilin ayaa maaragtay go-aanka la qaatay madaxweynaha madaxweyne ku-aankay waa ii sheegay markii uu maaragtay uu een- een xafladda la qabanayay laakiin wuxuu igu yidhi aniga goobjoog inaan ahaado meesha aan taga ma ogi wax haba yaraatee cid aan kula heshiino ma jirto wax aan saxiix ku yeelanayna ma jirto arrintaas aniga ima khusayso haddaba ogow waayo gadaashaa wax wada hadal aan ma gelin buu igu yidhi saas daraaddeed waxa weeye ragga dowladda meesha u joogo oo saaxiibkay uu ka mid yahay oo haddeerta miiska fadhiyo waxa weeye wasiirkiisii arrimaha gudaha oo kuligiisa ah xukuumadda kula jiray iyo asaga hadaladooda waad maqlaysaa marka waxaad moodaa shaqo aan shaqadiisa ahayn oo tii annaga aan uga soo ararnay Waaye.
xamar oo maaragtay een, inuu ku jiro ilaahay hadda ayaad garanaysaa Marka Waa tah.
sidaa daraaddeed waxa weeye hawsha uu karkariyey ma aha hool u untumayso beesha uu ka yimid iyo deegaanada uu ka yimid oo maaragtay rabitaankooda marka sidaa daraaddeed aad baan ugu xumahay waa runtii.
tahay Ma- madoobe waa mahadsan tahay wasiirka keliya wasiirka keliya uu ka hor yimaado rabitaanka shacabkiisa waa tahay eh, wa- waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa Eh, waxaan la hadlayaa markaan eh, maxamed xasan xaad oo muqdisho jooga Eh, xaad wasiirku waa maqlaysay sida uu dhigay arinta eh, shaqada dowladda laga rabo inay qabato Eh, iyo sida dowladdu ay ku dhisan tahay maxaa eh, dowladda ugu faragelinaysaan arrimahooda inay hawshooda qabsadaan maxaad ku diidan tihiin
Een, adeer waad mahadsan tahay dowladdu waa dowladan yadi waa runtii aaminsanahay inay maaragtay shaqo wanaagsan qabato laakiin waxay nagu hogaamisahay waa sharciyad hadday sharciyadaas ee, saxdana waa la taageeraa hadday qaladana waa lagu qabsanaa Een, madaxda hadda ugu sarreysa ee qaranka saxiixan ay saxiixeen saddexdan gobol waxay ku xadgudbeen ay ku tacadiyeen qodobka afartan iyo sagaalaad fakradiisa koobaad lixaad qodobka afaraad qodobka sagaashan iyo eh, toddobaad qodobka boqol iyo afaraad intaasay ku tacadiyeen oo dastuurka ayagu ay ku dhisnaayeen ah oy ilaaliyayaasha ka ahaayeen dadku marka waa muxuu ahayeen waa shuhadaa waxay xaq u leeyihiin wax wanaagsan hadday qabtaana dawladdu inay taageeraan hadday wax kaldan ka shaqeeyaan inay ku qabsadaan inaga joojiya dhahaanay xaq u leeyihiin marka taas waa midaas waxay ku tacadiyeen sharciga ayagu ay ku dhisnaayeen oo dawladdu ay ku ku fadhiday midda labaad waxay ka shaqeeyeen cadaalad xumo midda saddexaad waxay ka shaqeeyeen in dadkii iska hor yimaado waxa hadda qaylo yeelahaad maqleen meel fayow ma leh Ee, gobolada siaad og tahayba dagaala ka socda shadalo hoose dagaala ka socda arrintaanu salka ku hayaa jiro waxaa ka socda dagaal midaanay salka ku haysaa jubbooyinka dagaal midaanay salka ku haysaa Ee, gobolada dha- waxaa ka socda dagaal kulli waxaanay salka ku hayaan marka waxaan aada u jeedahay ma ahan ee, wax maaragtay ummadda loogu danaynayo ee waa wax dana gaara laga leeyahay annaguna waxaan ahayn waxaan nahay odayaal soomaaliyeed oo madaxoodu yahay nabadoono waxaan ka shaqaynaa ummadda maslaxadeeda wixii aan maslaxad ugu jirin inaan ka sh- ka dhawaaqnana waxaan u leenahay xaq Een, Marka xaaj- arrintan waa xaaj- arrin tacadiya ha, madax madaxdana waxaan rabnaa inaanu caqli celino oon ku toosino ee shaqadooda wanaagsan oy ummadda maaragtay mas-uuliyadeeda ay ay ay ku hagi karaan laakiin inay maaragtay iska qardajeexaan oo oo oo rabitaan lagu adeego ayaa waxaan run dadku aysan qaadan karin oo dhibaato dambe dan gaara ah, raalli haw eh, xaaj anagu da- kama raalli noqon karno ha raalli haw eh, dan gaara ayaa laga leeyaha tidhi Een, arrintan madaxweynaha jamhuuriya- jamhuuriyadda ayaa ayaa ansixiyey oo maaragtay een, ka- eh, ka shaqeeyey inay saas u dhacdo Een, dhibka madaxweynaha ah, aanu ku qabin arrintan ama aan ugu jirin oo ah, adinka idinkugu jiraa muxuu yahay
adeer waxaa weeye madaxweyne waa siyaasi oo haddana qof bani aadana inuu ka dhacgalo waa waa waa mar waliba waa suurtagal laakiin annaga waxaan annaga waxaana ilaaliyayaashii shacabkaan nahay ee dhibaatada annagu toos aan ugu jeedna waad ogtoo banooniga markii la joogo cayaaraha markii la cayaarayo ninka korjoogtada iyo ninka cayaarta ku jira ay qaladka way kala way kala ogaan badan yihiin way kala ku kala muxuu ahay dareenkooda aad u kala sarreeya annagu marka qaladka waanu aragnaa dadku ku dhacayaa nahay marka sembri siyaasiyiinta adiga waad ogtahay wax badan laakiin waxaa looga baahan yahay inay xitaa aqbalaan wixii qaldan oo shacabku ka qayliya inay ka leexdaan oy dadka la tashadaan oy dadka talbiisa go-aana ku jiraan taasaa sax ah Waayo.
sidoo kale waxaad ogtahay degaanada waxaan koraa laga keenay maaha wax degaanada ka dhashay heshiis bulshada degaanka la sameynayo ay maaragtay ayadu keensatay ma ahan Ee, dastuurkuna wuxuu qabaa inay degaanku uu ka dhasho maamulku maahana madaxtooye in lagu saxiixana maahan waa tahay arrintaas Dadka inay dasana sharci maahan Ah.
intaasaan anagu diidanahay dhibaatadu halkaasay ka socotaa marka waxaad moodaa Ah.
xaqiiqda in layska indhatirayo waa tahay ii dadka sugman in laysku diraan anagu diidanahay waxaan diidanahay dhibaatadu inay maaragtay nagu badato tii hore la daalaadacaynaa waa ku gartay xaaj waa ku gartay hadda maanta Ah.
in loogu soo laabatana mar habna danaynayno waa waayo waa kugu soo laabanayaa weli barnaamijka waqti yaraan haysanaa marka ii sug een, een, halkaasaad nagala socotaan waa b b c london barnaamijkuna waa dooda jimcaha Een, markan waxaan jeclahay inaan fursad siiyo eh, dhegaystayaal jooga magaalada muqdisho oo iyaguna arrintan ra'yigooda ka dhiibanaya waa kuwan
magacayga waa nuur axmed xasan Ee, heshiiskii maalin dhoweed aan ka maqlayna meediyaha ee ku saabsanaa maamul samaynta gobolladan koonfur galbeed run ahaantii aniga ee, bataatan waa ila qaldan yahay heshiiskaas waxaa jiray khilaafaad u dhexeeyey ee, maamullada gruub sheegtay saddex gobol iyo gruub kaloo lix sheegtay iyo kuwo kaloo ayagana laba sheegtay marka intuba waxay leeyihiin waxyaaba maaragtay sistamka federaalka ee soomaaliya ka jira oo ah hab ay ay- aanay soomaalidu u bislayn oo soomaalida iska horkeenaya dhibaatooyinkii hore u haystayna maaragtay kusii shubaya yacni maaragtay baasin magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi sheekh nuur maxamed runtii heshiiskaas eh, aniga waa ila qaldan yahay maadaama ay jiraan guruubyo iskaga soo horjeedo barnaamijkan oo dadna ay saddex taageersan yihiin dadna ay lix taageersan yihiin weliba ay badan yihiin kuwa lixda taageersan haddana in eh, weliba madaxdii ugu sarreysay dalka ayagoo aysan lahayn eh, howshaasi aysan lahayn eh, oo u lahaa eh, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka howshiisay ahayd ee, xataa haddii xataa ay ay ansixiyeen nidaam qaldanay u mareen magacayga waa nadiifa cabdulaahi sheikhow ee, horta waxaan aada uga xumahay ayadoo soomaaliya dagaal ka taagan yahay dadka soomaaliyeed is haystaan in haddana gobollo iyo la kala jajabiyo haddii guri dagaal ka dhaco ee, waxaa xalin kara familka soomaalidu waa one famil ururkan iyo dadkan ajnabiga ah oo soomaalida ku dhex jiro waxaa aada ila qurxoon in laga saaro because of ma xalin karaan dhibaatada soomaalida ka dhex taagan iyagaa is xalin karo marka waxaa aada dowladda uga codsanayaa in soomaalida ay ka shaqeeyaan wax ay isugu soo dhowaan karaan magacayga waa maxamed maxamuud aadan arrintan horta federaalka dhibay keenta sababtoo ah dowladda maba ogaba horta inta federaal ee waddankan ka samaysa ma rabto sababtoo ah degmo walba iyo gobol walba hadduu federaal noqdo dowladda dhibay ku tahay dadka soomaaliyeedna dhibay ku tahay waxaa la rabay marka hore nidaam oo laysku ogyahay oo la leeyahay dadka saasay isku raacayaan marka hore in loo sameeyo kabacdina dadka la heshiisiiyo kabacdina markaas federaal inta gobol oo aan federaal aan samaysan karna hadduu lix yahay hadduu shan yahay hadduu afar yahay in la sameeyo laakiinse in maaragta hadda ay qabiiladu isku dhacaan oo dagaal cusub bilowdo oo dhibaata ay ka dhacda soomaaliya ay tan horseedaysaa waxaana ugu baaqaynaa maaragta dadka arrimahaas in maaragta la qaboojiyo oo hadda soomaaliya aysan dagaal ka bilaaban magacaygu waa maxamed warsame sandhool kana mid ah hogaanka dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyar ahaana ama fikir ahaana ka qabo heshiiskaanay gaareen madaxda dowladda way la qaldan yahay siba moo dhihi karo boqolkiiba boqol laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shan waa la qaldan yahay waxayna ku qaldayan waxay tahay waay isku raaceen saddex hoggaan ugu sarreysa inay keliya ka go'aamiyaan saddex gobol inay israaci karaan wixii hore kama hadlin arrimo dambe kamana hadshakaysan heshiiska dagaalada socday ma la xalinin wasaaraddii shaqada ku lahaydna ma la go'aamin yacni lalama tashanin ninkii safar ku maqana go'aan laisla gaaray waxaan aaminsanahay in la soo celin doono dagaaladii sagaashan iyo kowdii oo kale liannahu haddii maanta la yidhaahdo nina uu ka warqabin gobolka uu dego la yidhahdo gobol kale hoos tegaysa wuxuu u arkaa inuu yacni si kale loo jujuubay waxaan rabnaa marka horeyso dhalinyar ahaan inaan badbaadino dhalinyarada soomaaliyeed ee marka hore ku dagaalantay yacni dagaaladii sagaashan iyo kowdii inaan kuwan ka badbaadino beliis iyonaysan horkicin hoggaanka dalka ha ilaaliyaan dastuurka iyo qaynuunka waddanka u yaala magacii waxaa la yidhahdaa cabdi aadan aniga waxaan qabaa inay tahay mid saxan sababtoo ah markii hore horta federaalkan ugu qaldanaa soomaaliya hadda kuma habbooneen xilligan hadda la joogo xilliga waxay u baahnayd in mabda' ka duwan federaalka maadaama dastuurkii lagu soo ansixiyey in federaalka la qaato waxaan u arkaa inay tahay mid muhiim ah oo gool la gaaray sababtoo ah waxaa jiray caqabado badan oo dowladda horyaallay waxaa ka mid ahaa maamul goboleedyada saddexdan gobol ilaa lixda gobol oo is haystay soo dara waxaan caqabad cusubaa laga gudbay waxaan rabaa in madaxda soomaaliyeed oo saddexda nin ugu waaweyneedaa joogay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka bulshada caalamkaa joogtay guul la gaaraan u arkaa bismillaah magacaygu waa cabdulaahi axmed maxamuud runtii barnaamijkan saddexda gobol ee goobjoog ka ah ee madaxda qaranka runtii waxaan u arkaa mid dareenka bulshada xamaaskooda gelgelay wuxuuna sababi karaa dagaaladii sokeeye inay dib ugu soo laabtaan
waa hagaag waa dhegaystayaal muqdisho jooga sida ka muuqata ra'yigoodana xiisad ayaa ka jirta caasimadda iyo deegaano kaleba sidee loo damin karaa dareenkan cusub waxaan su-aashaas u jeedinayaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga khaalid
mudane cabdi nuurta aad aad umahadsan tahay laakiin waxaa wanaagsan haddii aad batid inaad shacbiga soomaaliyeed codkooda aad dhegeysid gobolada dalka dhan inaad ka qaadaysid waraysiga maaha keliya reer muqdisho keliya inaad ka qaadaysid taa waxaan leeyahay dhaliil aan ujeedinayo b b c da waaye sababtoo ah waxa laga hadlaayo waa arrin soomaaliyeed maahan arrin caasimada dalka quseysa keliya taa waxaan leeyahay midaasaan kaga baxaa mida kale haddii assessment la sameynayna wegeeda waa la yaqaanaa oo hal gobol keliya lagama sameeyo midaas xagga idig arrinta labaad oo aan rabo inaan meeshan garay waxaa kamid oo lagu soo celceliyo arrintii laakiin aan kaa dhex gale madoobe nuunow baydhab uu joogaa waa aragtay sida uu hadlayo maxaan ku yidhaha marka sida looga hadlayo waa aragtay muqdisho keliya ma aha wasiir
ilaa iyo hadda waxaad weydiisay dadkii maamulada oo xilka raadinaya keliya waxbaar weydiisay meelaha gobolada aad wax ka weydiisay waa dadka dadka xilka raadinaya keliya annagana waxaan ka hadlaynaa dowladdan mas-uuliyadeeda iyo waajibaadkeedii qaranka midda labaad dowladda ama xukuumadda uma horseydayso shacbiga wax dhib u keenayo waxay ka shaqaynaysaa badbaadada shacbiga haddaad ka soo hadashid arrinta ku saabsan maxaa la dhahaa abuukar madaadi iyo iyo iyo shabeellada hoose buukar isku doonka muxuu ku tagay ma wanaaguu ku tagay mise duulaanuu ku tagay questionka taas waay marka muxuu ma wanaaguu ku joogaa mise duulaanuu ku joogaa technical huu ku tagay muxuu ku tagay marka ma shacbiga uu danaynaya mise shacbiga deegaankaas ku nool gobolka shabeellada hoose daniisa ka shaqeynaya ha sug aan la hadle marka mardaadi aan weydiin ugu filan cafan wax raali raali ha waxaa dib ugu filan shacbigaas labaatan iyo saddexdii sano dhibaatada ama ha ahaato qabqablayaashii dagaalka ama ha ahaato qabaa'iladii ama ha ahaato maxaa la dhahaa al-shabaab iyo tiimkii maxaa la nabadiidka ah intaasaa dhib ugu filan shacbiga soomaaliyeed waaya shacbiga soomaaliyeed ee degan gobolka shabeellada hoose ah laga daayo dhibaatada lagu hayo waayahay maahan meel lagu gorgortamo maahan meel dadkooda lalaaynayo maaha shacbigaas waxay u baahan yihiin iyo xasiliin dowladdana qorshe cad ayay ka samaysay arrintaasi waxaan jeclaan lahaa wax walbana beys hoose ka bilowdaan qodobka labaad baan raba inaan cuskado maxay tahay waxaan rabaa heshiiskan waxaa goobjoog ahaa odayaashii dhaqanka oo rasmiga ahaa ee ka soo jeeday goboladaas
waa tahay waa ku gartay waxaa goobjoog ahaa oo markhaati ahaa marka shacbiga soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa dadka dhaqanka ah howlo dhaqan haddee wadaan idaacadaha ma soo istaagaan howl dhaqan ay wadaan wanaagay ka shaqeeyaan maslaxaday ka shaqeeyaan umaleed nabaday ka shaqeeyaan siyaasiga ah dhaqanka waxaan rajeynaynaa dadka dhaqanka ka shaqeeya inay soo dirsadaan waa mahadsantahay wasiir Eh, waa u soo socdaa arrin- arrinta siyaa- siyaasiga iyo dhaqanka waa u soo socdaa arrintooda eh, raalli ahow markan waxaan siinayaa eh, mardaadi Eh, mardaadi meesha eh, xoogaa ku tagteen eh, dhib ayaad soo kordhinaysaan ayuu u arkaa wasiirku Eh, maxaad ka leedahay
horta wasiirka waxaa horta waxaan shaqadiisa ahaan ayuu gudagalay mideedii labaad horta annaka xogna kuma tagin qorna kuma tagin odayaal oo deegaanka ayaan israacnay waxa oo ka mid yahay dadkii maarata deegaanka doge- degan oo dhan ayaa maarata ma- ayaa ka mid ahay muftigeedii marka khaalid wuxuu ku hadlayo horta waxba kama jiraan markaan meesha tagnay nabad ayaan maarata deegaanka kusoo celinay dadkii dagaalameena maarata heshiis dhexdooda ka sameynay waxaan tagnay waxaan fadhiisanay marka waxaan tagnay maarata eh, janaalaan tagnay waxaan tagnay shalamboodaan tagnay intaasoo dhan waa lagu shira shira lagu qabtay ilaa maantadan xabad dambe runtii kama dhacin marka khaalid oo wasiirka sportiga horta arrimahan oo la rabo wasiirka arrimaha gudaha inuu ka jawaabo Waaya.
ayuu hadda ka jawaab midda labaadna khaalid ma tigi kara deegaankii oo isaga oo sheegana ku dhashay oo abu dhiigle waa tahay Isagoo wasiire Ah.
hal maalin ma istaagay meeshii marka qofkii haddii ay cala meesha tagi lahaa wuxuu ka jawaabi karaa wixii dhibaatadii jiraan iyo dadkana waa mateli karaa Waa ma- laakiin in la iska magacaabay Ha. waa mahadsantahay waa kugu soo noqon doonaa mardaadi wakti waktiga ciriiri nagu ah raalli ahow Ha. Eh, raalli ahaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan markaan la hadlayaa eh, dhegaystayaasha eh, codadka noo duubay oo barnaamijka ka soo qayb galay qaar ka mida ayaan idin maqashiinaya asalaamu calaykum magacayga waa maxamed cali madoobe waxaan leeyahay maamulka saddexda gobol waa saxan yahay waxa waaye dadkii meesha deganaya wax isku darsaday laakiin waxaa qaldan dadka hadda dhulka boogaya asalaamu calaykum Een, waa mahadsantihiin bada b b c da waa maxamed xasan fiilow jooga muqdisho soomaaliya Ee, waxaan u arkaa iska qabsigan oo uu keenay federal soomaaliya inaysan federal ku dhaqmi karin oo soomaalida federal aysan fahamsaneen laiskuna dagaali doono dhiig badan oo ku daadan doono waxaa ku talinaa in la ist- la la qaato centralizedka oo dowlad dhexe lawada noqdo waa mahadsantihiin b b c magacaygu waa axmed warsame oo jooga magaalada muqdisho waxaan u arkaa eh, barnaamijkan heshiiskii ka dhacay eh, madaxtooyada dowladda federaalka ee soomaaliya maalmihiina soo dhaafay iyo dhibaatada ka taagan gobolka shabeellaha hoose iyo gobolada kale oo dhanba Eh, waxa weeyaan waa wax ummadda soomaaliyeed dhibaato horle loogu abuurayo oo maxaa la yidhaha isag barnaamijka federaalka ayaa asalkiisuba ahaa dhibaato ummadda soomaaliya loo abuurayo federaalka waxaa loogu talagalay dadku markay kala diin yihiin kala luqad yihiin ama kala dhaqan yihiin ummadda soomaalida waa isku dhaqan waa isku diin waana isku af waxa federaalkan loo keenana waxa weeyaan dhibaatadii hore dhex taallay ee qabiilka ku salaysanayd in lasii ballaariyay ay ahayd. hadda reer walba wuxuu ku fikerayaa siduu dhul badan oo maxaa la yidhaha isag barwaaqo badan uu u qabsan lahaa taasina waxay keenaysaa in ummadda soomaaliyeed dhiig kale oo qabiil ku daatay u dhexdooda ku daato bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa een, cabdulaahi axmed oo idinka soo wacay dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg ka hor waxaana ma jirin oo qabiil qabiilka lagu duulaya ama meel ka qabsanaya ama oo haddii maamul la dhiso oranaya waa inagaan nalaga qaadi maamulkaalatiina marka waxay ila tahay in barnaamijkanba uu wadanka khalalaasa iyo foolo kale iyo maxaabad kale gelinayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay muhidiin sheekh maxamed oo jooga magaalada baydhabo bal kasta oo ma- ma- dowladdan koonfur galbeed markii hore mayba furay dowladda soomaaliya Eh, kadib haddana yaadiya ku horkoyti markii maamulkii la dhisayna may sheegaan inay maamulkaas walba un ku jeerna Eh, marka wal kasta oo meel ku dhihi dow- dowladda yaa ku dambeyta dhibkaas kullina shacbiya dadkan ka tirigala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa yahay eh, mar dhow wasiirkaan la hadli doonaa waa kii yidhi eh, muqdisho keliyaha maarata codadka ka soo qaaday meel kasta inaan ka keennay waa waa waa arkaa markaan eh, laakiin ka hor waxaan eh, u gudbayaa eh, dadka qoraalada noo soo diray oo maarata fariimaha qoran cabdirasaaq ayaa qaar ka mida noo haya axmed dad badan ayaa wax soo qoray maxamuud faarax oo ka soo qoray magaalada garowe waxa uu yidhi heshiiskan la gaadhay laakiin dadka la doonayay inay dabka shidaan ha la joojiyo nin kaloo hargeysa ka soo qoray waxa uu yidhi walaal ilaa soomaalidu joojinayso dulmiga iyo dhulboobka dad gobollo ka yimi gobollo kale ka yimi ay doonayaan inay xoog ku qabsadaan dhul dad kale ay leeyihiin waxba hagaagi maayaan kuwaasoo aw- a- adeegsanaya buu yidhi awood reer nin kaloo isna marka ka soo qoray wuxuu yidhi waxa aan leeyahay dowladdu arrintan way ku fashilantay anigu waxaan ahay buu yidhi nin laga caydhiyey magaaladiisii aad iyo aad iyadu mahadsan tahay weli eh, waxaan ku dhex jiraa dhegaystayaasha barnaamijka ka soo qayb galay Eh, xagga facebookga markaan fiiriyo eh, waa kuwan eh, qaar kale cabdi nuur
dhegeystayaasha faraha badan ee facebooka kaga soo ra'yi dhiibtay ee barnaamijkan waxa ila tahay iyo mawduuca maanta waxaa ka mid a siciid cabdi oo jooga magaalada karaaji ee waddanka bakistan oo waxay la tahay soomaalidu inaanay diidanayn buu yidhi federaalka ee waxaa la isku qasay federaalkii iyo siyaasad dana gaara laga leeyahay dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ayaa noqon kara maamul goboleed haddii dadku is ogol yahay taasise ma jirta ayuu siciid leeyahayoo wax wax isu ogolba ma jiraan dowladdiina waa ay ku guulaysan weyday in ay dadka isfahamsiiso maxamed xuseen oo magaalada muqdisho joogana waxay la tahay in heshiiska la gaaray malaha waxa uu ka wadaa kii saddexda gobol iyo lixdii goboleh inuu ahaa mid lagu degdegay oo aan laga fiirsan oo ay ku jirtay dana siyaasadeed hase ahaatee khilaafkaasi waxa uu ku lug leeyahay buu yidhi arrimo qabiil iyo dad dana khaasa ka leh ilaahay ha u furo wadda saxa dadka ku dhiban halkaas maxamed xuseen kale oo isna roodhi ku magac dheer oo hargeysa jooga waxay la tahay inay fikrad wanaagsan tahay in la hirgeliyo federaalka waayo buu yidhi soomaalidu waxa ay wada doonayaan maamul marka waxa ku habboon waa habka federaalka ah waxaana u soo jeedinayaa soomaaliyi in ay isdhegaystaan oo ay ixtiraamaan heshiisyada iyo kala dambaynta madaxdana ay dhegaystaan buu yidhi sida somalilan cali warsame oo tanzaniya joogana waxa ay la tahay bay iyo bakool hal maamul goboleed in loo sameeyo shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoosena hal maamul goboleed in loo sameeyo sababtu waxay tahay buu yidhi shabeellaha hoose si loo hoosgeeyo bay iyo bakool iima muuqato midda kale khilaafka waxa keenaya waa wax laga arkay buu yidhi madaxda waddanka oo jilicsan sanadkan soomaaliya uma baahna buu yidhi inuu xukumo nin jilicsan xasan m xaamed isna waxay la tahay xalka soomaaliya inuu ku jiro in la joojiyo federaalka haddii la rabo in soomaaliya ay nabad noqoto haddii kale buu yidhi waa dagaal hor leh oo kawa darnaan doona kii horay aannu u soo marnay
waayahay waa aragnay dhegaystayaashii oo siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan intaba nagala soo xidhiiray marka su-aalahayga ugu dambeeya haddii aan hal mar soo gudbiyo min daqiiqad baad idin siinaya meeshii waxaa ka soo baxaya qaran qabiil dastuur siyaasad intaas inay isku dhacsan yihiin waxaa kaloo jirta maamulka ma hoos baa laga soo bilaabaya mise kor buu ka imaanaya oo dowladdaa soo dhisaysa haddii khilaaf khilaaf kala dhalo sidee loo dhayaa maxaa xal ah min hal daqiiqaan idin siinayaa madoobe nuunow aan ka bilaabo
waa mahadsan tahay aniga waxaan dhihi lahaa horta marka u horeyso dawladda haddii aysan lahayn awood ay ku maareyso amniga dalka ku horumariso dhaqaalaha dalka oo dib u dhis ku samayso aysan haysan siyaasad cad ay ku qanciso shacabkeeda iyo beesha caalamka waxaan dhihi lahaa inay tixgeliso awoodda iyo rabitaanka shacabkeeda si ay u gaarto guush ay higsanayso waxaan kaloo dhihi lahaa waxa weeye awoodda maanta jirta waa shacabka soomaaliyeed rabitaankiisa ayaa maaragtay ayuu ku meel marayaa maadaama awood dawladdiisu aada u daciif tahay uu tabaryar tahay marka waxaan dhihi lahaa kuwa dawladda ku jira oo dhibaateynayo shacabka oo adeegsanayo awoodo aysan lahayn oo islamarkaasa maaragtay fiirsanayo danaha yar oo maaragtay maalmo ah iyo kursigoodii inaysan dadkooda iska horkeenin waa mahadsantahay u dhowraan u turaan u turaan oo deegaanada ay ka yimaadeen tixgeliyaan aysan ku tiigsan ku doorsan kursiga maalinta ay ku fadhiyaan oo keliya ayaan ayaan usoo jeedinaya aad iyo aad aa u mahadsantahay madoobe waxaan la hadlayaa mardaadi su-aalihii aan soo jeediyey hal daqiiqo
runtii waxaway annaka waxawaaye maamulkan waa la dhisay waana dastuuri waaye dastuurkana ayuu waafaqsan yahay marka dawladda haddii dastuurkii shalay qaranka loo dejiyey ay raaci weyso horta dalka oo dhan waxaway dhibaato iyo qalalaati kama baxayo dana gaar ahaaneed iyo dana qabiilna in meesha laga laga saaro madaxdii sare dana gaar ahaaneed dana qabiilna meesha in laga saaro dantii shacabka oo waxay dhisteen iyo sidii waxu rabaana horta in la raaco waayo labadan gobolna cidna maaragtay qaladna kama gelin cidna maaragtay gobolada dheeraad kama sheeganin goboladan waa gobollo weligood su jiri jireen oo hal gobol isku ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa dawladda waxaan dhisanay inay ogolaato shacabkii wixii go-aansadayna inay raacdo inay ayido inay taageerto annaka hadalkii ugu dambeeyey waxaan dhihi lahaa dawladdii inay fara kala baxdo oo arrimaha gaar ahaaneed danta guud ee shacabka qabay oo shalay iyaga u dhaarteen waa mahadsantahay inay fuliyaan waa mahadsantahay maxamed xasan xaad qaran qabiil dastuur siyaasad see laysu qabadsiinayaa
wallahi anagu waxaan soo jeedinayn haddeer dawladdu waa murjisay marka inay iyadu fursad siiso qabaa'ilada ama degaanada ayagu inay wada xaajood sameeyaan dabadeedna xasaradan kacday in lagu dejiyo ee muxuu ahay boglo nabadeed oo dadka marka hore la isfahamsiiyo oo waxaan siyaasada oo la iskula diray ama maamul samayntaan aan sharciga ku fadhin oon cadaalad ahayn oo mar walba la siyaasadaynayo in loo kaadsho jaanis la siiyo marka gobolada ama qabaa'ilada ayagu inay marka dejiyo wadahadal iyo goglo ay ku saaciday intaas kaliya dawladda anigu taasaan soo jeedin lahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waktigaada waxaan u gudbayaa wasiirka khaalid wasiir xiisadda jirta eh, sidee u daminaysaan talooyinka la soo jeedinayo waa aragtaa
waxaan jeclaan lahaa aad ay umaadsan yihiin saaxiibadayda wax walba horta danta shaksiga iyo danta kooxaysiga in laga hormariyo danta shacabka soomaaliya qaran koox keliya qaran ma noqon karto qarankana wuxuu u baahan yahay aan oo mas-uuliyiin ay leeyihiin in kala loo geeyo mas-uuliyiinta dowladda xaqa loogu leeyahay laakiin ma ahan in barnaamijyadii iyo xukuumadda ay dejisay in laga hor yimaado rabitaanka shacbiga had iyo goor in loo ho- hoggaansamo waa qodob mas-uulan waxaa wanaagsan koox kasta oo dan gaar leh danteeda inay meel dhigato shacbigan badbaadadiisa inuusan dhiig damba daadanin in wanaag loo horteedo inay maamulo yeeshaan in loo horteedo ilaa iyo hadda xukuumadda waxay ku dadaaleysaa runtii juhdi badan ay gelinaysaa inaysan xabad ka dhicin meelaha laisku haysto hase maamul ahaan laisku haysto wax badanna waa ku guulaysatay heshiiskaana wuxuu dan u yahay shacbiga soomaaliyeed wuxuu dan u yahay heshiiskan badbaadada waxa heshiiyeyna waa labadii dhinac ee maamulka ku wada samaysatay ee baydhabo ayagaa heshiiyeen waa dareemi kartaa haddaysan dawladda meesha aysan joogin labada nin wax sheeganaya midna ma sheegan karaan joogitaankooda iyo dhaqdhaqaaqa ay ku dhaqaaqayaan waa jiritaanka dawladda waayahay hal Dawladda su'aal meesha u dambaysa fadhisa xarun u ah ha marka waxaan jeclaan lahaa hadalka inaad dhamaystirto waxaan jeclaan lahaa had iyo goor cid kastoo dan wadata ama barnaamij leh barnaamijkaas ha ula timaada dawladda dawladda waxay ku dhaqmaysaa dastuurka oo ka kooban afarta boqol iyo afartan iyo saddex qodob dastuurkaasi inay fulinaysaa waajibka saaranna waa inay gaarsiiso ilaa iyo laba kun iyo lix iyo tobanka inay dhisto maamulkii federaalka ahaa doorashada ay gaarsiiso vision two thousand sixteen waa arinta ugu weyn ee xukuumadan iyo dawladan uu madaxweyne ka yahay xasan sheekh maxamuud uu horseedka ka yahay oo la rabo in la gaarsiiyo dalka laguna hogaamiyo hogaan wanaagsan waaya runtii madaxda sarena waxaan leeyahay eed malaha amaanay leeyihiin waayo sacrificeka iyo dhibka ay ku jiraanna rabbiyaa og shacbigana waa ogyihiin Waa inta wanaaga rabta waktigii intaasuu nooga dhan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin waktigaa barnaamijkan siiseen waa b b c london